Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha Somalilan ayaa ku dhawaaqay in kooxaha ka hortagga iyo la dagaalanka anshaxa ay u direen saddex gobol oo kala ah Awdal, Saaxil iyo Togdheer si ay si habsami leh uga shaqeeyaan ka hortagga iyo baabi'inta anshaxa kaasi oo dhibaatooyin ku haya guud ahaan beeraleyda gobolladaasi. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somalilan, Cabdikariin Aadan Cadde, ayaa dhanka kale tilmaamay in gobollada kale ee ka mid ah Somaliland loo diri doono shaqaalaha ka hortagga anshaxa si loo yareeyo khatarta iyo dhibaatooyinka uu ku hayo wax soo saarka beeraha.
maanta wasaaraddu waxay timam eh, kala duwan u kala dirtay dhammaanba gobollada dalka khaasatan saddexda gobol ee togdheer eh, saaxil iyo awdal iyadoo gobollada kalena eh, iyadana dhowaan loo diri doono Eh, waa waqtigii roobabka waana waqtigii kulalaha siday sheegeen Eh, arrinta ayaxuna eh, somaliland khaas bay u tahay waa arrin gaar ku ah Eh, waa eh, waa mashruuc weyn oo ballaaran oo waxa weeyaan eh, waaxdana hoos yimaada Een, waxaan marka hore u mahadnaqaynaa eh, ilaaha raxmaanka ahee ina- ina- inuu awood inoo siiyey inaynu een, maanta een, shaqadan qabanno Eh, waxaa kalena u mahadnaqaynaa een, hay-adda fow oo runtii iyadana gacan weyn ka geysata eh, ka hortagga een, iyo ilaalinta een, een, fiditaanka ayaxa een, ee geeska afrika iyo guud ahaanba afrika een, iyo dunidoo dhan Een, innagu sidayna waad ogsoonahay waxaynu nahay hoogii ama saldhiggii een, afrika oo dhan ee ayaxu uu een, ka faafiyey ama ka dilaacayey ee laba sababoodba ee sababta koowaad xeebteenna dheer ee afar boqol iyo siddeetanka ah ee waa meesha uu ayaxu ku dilaaco ama ay- ayaxu uu koronkorada ku aaso ee talabaadna een, aasiya iyo ee, gacanka cadmeed iyo ee, dalalka een, carabta een, uu ka soo gudbaa halku ku nastaana waxa weeyaan xeebaheena runtii iyo gobanka ku jeeda sidaa darteed baanu u noqonnay bartilmaameed weyn oo dunida oo dhan isha ku- isha ku hayso een, een, afrika oo dhammina aad iyo aad isha ugu hayso een, inagana ka dowlad ahaanta xil weyn bay naga saaran maadaama aynu mas-uuliyaddii qaranka hayno in la dagaalanka ayaxa runtii waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo culays badanna leh ee wasaaradduna ee gacan weyn ee ay iyadoo ka helaysa wasaaradda maaliyadda ee iyo hay-adda afo aynu sheegnay ee ay runtii intii dadaalkeeda ahaa ay dadaasho Qaybo ka mid ah gobollada Somaliland waxaa saameyn ba'an u geystay anshaxa kaasi oo dhibaateeya dalagyada beeraleydu ay soo saaraan.